بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا رحمنا الله وإياكم اعلموا ogaada رحمنا الله الله noo نaxariisto وإياكم iyo adinka أن مdهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة مdهبka أهل الحديث أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مdهبkooda الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله waa ilaahoo la qiro iyo malaa'igta allahoo la qiro oo la rumeeyo iyo kutubta la rumeeyo iyo rususha madhabka ahlusunna waljamaaca ahlulxadiid waa in la qiro billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala aliqraar billah wuxuu la jeeda aliimaanu billah in ilaahay la rumeeyo aliimaanu billaah waa axadu arkaani liimaan arkaanta iimaanka ee lixdaa mid ka mida way an tu'mina billaahi wmalaaikatihi wa kutubihi wa rusulih intuu sheikhu halkan ku sheegaba waa min arkaani liimaan aliimaanu billaah waxaa soo gelaya aliimaanu biwujuudi illaah aliimaanu birububiyati illaah aliimaanu biuluuhiyati illaah aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi inta waxay soo gelayaan aliimaanu billaah in la rumeeyo biwujuudi illaahi ilaahay jiritaankiisa waa inaad rumayso in ilaahay uu jiro subxaanahu wa tacaala inaad rumayso ilaahay rabbinimadiisa inuu yahay khaaliqu hada alkown kownkan midka abuuray oo maamulaya irsaaqaya inuu allah yahay subxaanahu wa tacala waa inaad rumayso waa towxiid rububiya aliimaanu biuluuhiyat illaah inaad rumayso ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay midka keligii cibaadada mudan ousan jirin rabbi la caabudo alla subxaana wa tacaala maci waana towxiid aluluuhiya aliimaanu biasmaai illahi wa sifaatih iyo in la rumeeyo ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaatkiisa waana towxiid alasmaa wasifaat saddexda towxiid iyo guud ahaan wujuud ullaahi caza wajalla in la qiro dhammaan waxay soo gelayaan aliqraaru billah ilaahay subxaana wa tacaala qiritaankii haddii qofka allah subxaana wa tacaala rabbinimadii uu qirsan yahay laakiin uluuhiyada uusan qirsanayn ma yahay mu'min billaah ma ahan mu'min billaah waxbaa ka dhiman iimaanuhu billaah ma dhammaystirna sidii laga rabayna ma aha marka intaba waa in laga helo intaba waxay soo gelayaan aliimaanu billaah wa malaa'ikatihi iyo malaa'igta allah subxaana wa tacaala in la rumeeyo rumaynta malaa'igta waa min arkaani aliimaan waxaynu u qaybsamaysaa laba qaybood in malaa'igta la rumeeyo jumlatan iyo in la rumeeyo tafsiilan malaa'igta in la rumeeyo si guud inay yihiin addoommo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun ilaahay ma caasiyaan subxaana wa tacaala wax alla wixii ilaahay uu amrana waa u hoggaansamaan oo allah subxaana wa tacaala amarkiisa kama hor yimaadaan waa kuwa ilaahay nasaha habeen iyo maalinba waa addoommo ilaahay karaameeyey subxaana wa tacaala sidaa in malaa'igta loo rumeeyo oo la rumeeyo inaysan malaa'igtu dumar ahayn sida ay yidhaahdeen gaalada wajacaluu lmalaa'ikata aladiina wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaahan ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun iyo in la rumeeyo in malaa'igtu ay yihiin inay rag yihiin malaa'igtu malaa'igtu waa rag sidaana waxaa fadwooday culimo hore iyo kuwa dambe intaba oo ka mid yaha alimaam ibnu baas ibnu cuthaymiin dhammaantood waxay sheegeen inay rijaal yihiin malaa'igtu xagga yacni dukuur inay yihiin waxaana daliil u ah bay yidhaahdeen adilo oo uu ka mid yahay xadiidkii ka hadlayay nebiga sala allahu calayh wasalam markii la dheelmiyey ee uu arkay ama uu la kulmay malik khaasinu nnaar midka naarta furaheeda haya xadiidka waxaa ku jirta xadiidka fi saxiix bukhaari oo ku jira inuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam man hada rajul ninkaani yaa waaye markaasaa la yidhi hada malik khaasinu nnaar ninkaani waa malik khaasinu الnaar maaligna muxuu ka mid yahay min almalaa'ika iyo khitaabaadka allah subxaanaه wa tacaala iyo axaadiidtaba ku timid waxaa lagula khitaabaa khitaab الذukuur waxay yidhahdeen arrimahaas waxay tusayaan inay dukuur yihiin oo aysan inaad ahayn ama inaad inaysan ahayn shaki ma lahan qur-aanka inkiroo diiday guud ahaan in malaa'igta la rumeeyo waa jumlatan tafsiilanna in malaa'igta loo rumeeyo tafsiilku wuxuu noqonayaa kuwa magacyadooda noolagu sheegay fi lqur'aani wasunna inaan rumayno oo magacyadooda aan ku rumayno biasmaa'ihim sida jibriil calayhi salaam iyo mika-iil iyo israafiil iyo maalik khaasinu nnaar casraa'iil ma jiro ma sugna malakulmowt in casraa-iil la yidhaahdo arrintaasi arrin saxiixa ma aha casraa-iil in la yidhaahdo daliil looma hayo laakiin qur-aanka iyo sunnada labada waxaa ku timid malakulmowt qul yatawafaakum malakulmowt aladii wukila bikum sunnadana sidaasaa kalaa ku timid malakulmowt laakiin casraa-iil in la yidhaahdo arrin saxiixa ma ahan daliil looma hayo saxiixa israafiil ijmaac waaye in israafiil ama yani xadiidu ku yimid in magaciisa israafiil la yidhaahdo shaqadu hayana ay tahay annahu yanfahu suur inuu afuufayo buunka qiyaamaha in magaciisa israafiil la yidhaahdo xadiid caaisha ku timid laakiin inuu shaqadaas hayo waa lagu ijmaacay ijmaaca lagu soo naqlay imaam alqurtubi iyo keyrkiiba kusoo rareen magaciisa wuxuu ku yimid xadiid caaisha allahuma raba jibraa'iil wa mika-iil wa israafiil caalim algaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim wuxuu ka mid yahay min adciyat listiftaax fii salaati lleyl waxaa ku jira xadiidkan allahuma raba jibraa'iil wa mika-iil wa israafiil magaciisa xadiidkaa lagu sheegay laakiin shaqada uu hayo inay tahay annahu yanfaku fi suur ijmaaca ku soo arooray ama ijmaaca lagu soo naqliyo culamadu waa isku waafaqsan yihiin jibraa'iil calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xil saarnaa inuu malaa- ambiyada u keeno waxyiga oo wuxuu ahaa safiir bayna allahi caza wajalla wa bayna rusulihi allahi rusushii ayuu udhexeeyey waxyigu wuxuu u keenayo rususha waana afdalu lmalaa'ika jibriil waa in sidaa loo rumeeya inuu yahay afdalu lmalaa'ika malaa'igta midka ugu fadliga badan walidaalika qur-aanka asagoo jibriil malaa'igta ka mid a ayaa haddana si gaara magaciisa loo xusaa kadibna malaa'igta la sheegaa si guud jibriil marka calayhi salaatu wasalaam waa malaa'igtii malagga ugu fadliga badan malaa'igta marka magacyadooda noola sheegay fi lqur'aani wasunna waxaan rumaynaynaa biasmaa'ihim magacyadoodan ku rumaynaynaa kuwaan magacyadooda noola sheegin oo noola sheega un inay jiraan malaa'ig shaqooyin kala duwan qabta waxaan rumaynaynaa inay jiraan malaa'ig qabta shaqooyinka kala duwan malaa'igta waxaa ka mid ah kuwa u xil saaran inay qoraan xasanaadka iyo sayi-aadka addoommada raqiib iyo catiib qofku wuxuu ku hadlay qorayaan waxaa jira munkar iyo nakiir oo xadiid saxiixa ku soo arooray waa labada malag ee qofka su-aalaha ku weydiinaya fi lqabri ku itixaamaya shaqadaasi ayaguna hayaan waxaa jira malaa'ig loo xilsaaray ilaalinta addoommada iyo xafididooda ilaa wixii alla u qadara mooyaane subxaana wa tacala qadarta alle kama celin karaan laakiin inay dhowraan ay ilaaliyaan addoommaday u xilsaaran yihiin waxaa jira malaa'ig u xilsaaran inay raadiyaan xalaqaatu dikri oo wareega oo marba xalqa taga shaqooyinka marka kala duwan oo malaa'igtu ay hayaan wixii kitaabka iyo sunnada noolagu sheegay acmaala waxaan rumaynaynaa sidii noolagu sheegay malagii magaciisa noola sheego wuxuu qabtana la sheegay magaciisana waa la rumaynaya wuxuu qabtana waa la rumaynaya haddaan la sheeginoo la yidhahdo malaa'igaa maalan shaqadaa qabata ama qeyb malaa'igta ka mid aha hawshaasi qabta waxaan rumaynaynaa qeyb malaa'igta ka mid inay hawshaasi qabtaan laa natacadda alqur'aana walxadiid labada la dhaafi maayo qur-aanka iyo sunnada dhaafi maysa maaha inaa xaggii xagga uga baxdo maxaa yeele umuurtan umuur haybiya waaye wax naga maqan aqoonna aanan u lahayn waxaan ka ogaan karno waa intii sharciga naga ogeysiiye un waxaa noola sheegay inay jiraan malaa'ig salaada subax iyo salaada casr isbedesha oo kala wareegaysa oo qolana ay imaanayaan casrkii qolana fajarka imaanayaan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة bاlleyli wa malaa'ikaة bالnahaar sidaas xadiidka noo lagu sheegaan u rumaynayna inay jiraan malaa'ig sidaa isku bedelaysa malaa'igtaasi magacyadooda miyaa la sheegay hadda xadiidka lama sheegin annaguna sidaasaan uga gaabsanayna sidaasaa la rabaa qofka muminka inuu ahaado oo mar walba kitaabka iyo sunnada uga dambeeyo waxay ka hadleen waxay sheegeenna waan rumaynaynaa waxay ka aamuseen waan ka aamusaynaa waxay anfiyeenna waa anfinaynaa waa kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnadu waxaa lagu sugay waa rumaynaynaa waa sugaynaa wixii kitaabka iyo sunnadu ay ka aamuseen haddaan ka hadalno maxay noqonaysaa alqowl cala allahi bigayri cilmin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula hadday anfiyaan kitaabkai sunnada shaygaasi oo ay diidaan maxaa annagana laga rabaa inaan annaguna anfinoo diidno laakiin waa inaan halkaas joogto waa caqliga meeshaan majaal kuma lahan anay ila tahay iyo ra'yigayga saas waaye ima ka furna kitaabkai sunnada uga dambeynaysa umuurtan umuur qaybiya waa aliimaan bilmalaa'ika marka noocyadaas o dhan way soo gelayaan waa kutubihi iyo in la rumeeyo kutubta allah subxaana wa tacaala waa kutubta alla uu ku soo dejiyey calaa rusulihi kutubtaasna waxay iskugu jiraan laba nooc kuwa noola sheegay magacyadooda iyo kuwa aan noola sheegin minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk nebiga saasaa lagu yidhi alayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid a rususha allah kuwa aan kaaga qisoonin nebi maxamedow iyo kuwa aan lagaaga qisoonin oo laga hadlin labadaba waa iskugu jiraan intaana noo laga qisoon waxaan leenahay allahu aclam laakiin jumlatan aan u rumaynaynaa waxaan rumaynaynaa ila allah subxaana wa tacaala inuu soo diray ambiyo fara badan oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nebi gaaraysa ambiyo fara badana ilaahay soo diray laakiin qur-aanka inta lagu sheegay waa meeqo yaa labaatan iyo shan qur-aanka intaasaa lagu sheegay shan iyo labaatan rasuul ama shan iyo labaatan nebi qur-aanka lagu sheegay magacyadooda inta qur-aanka lagu sheegay waxaan rumaynaynaa biasmaa'ihi magacyadoodan rumaynaynaa ibraahim muusa ciisa nuux ilaa aakhirihi kuwii aan magacyadooda noola sheegin waxaan rumaynaynaa inay yihiin rusul iyo ambiye ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray akramahum allahu binubuwati warisaala allah ku karaameeyey nubuwa iyo risaala laakiin wax tafsiila hadduusan sharciga ka sheegin annaguna tafsiilkooda ma naqaan kutubtaas marka lagu soo dejiyey ambiyadaas oo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan kutubtaasoo dhan waa in la rumeeyo aliimaan bijamiici اlkutub kitaabka towraada ee allah subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey calaa muusa waxaan qiraynaa inuu yahay kitaab min cindi illaah waa kitaab ilaahay soo dejiyey markii la leeyahay towraad aan rumaynaynaa ama aan rumaysannahay ka laazimi mayso towraadka hadda yaalla ayaan rumaysannahay macna waxa ku yaalloo dhan ma aha towraadka hadda ay haystaan yahuudda in badanoo ka mida waa muxaraf mubadel waa waxay ku ciyaareen aayaddii ka hor timaadaba waa iska wareejiyaan wax kaley ku bedeshaan waa iska tirtiraan mid kaley ku bedelanaysa lein waa min cindi illaah fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illaah liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylu lahum mima katabat aydiihim wawaylu lahum mima yagsibuun allah sheegay inay iska qoranayaan ayaga markaasay leeyiin hada min cindi illaah ilaahay xaggii buu ka yimid oo allah soo dejiyey way bedeleen wayna ku ciyaareen towraad in badan aarkiisa way bedeleen ama in badanoo ka mida way bedeleen laakiin annaga waxaan rumaynaynaa towraadkii allah uu ku soo dejiyey calaa muusa calayhi salaatu wasalaam kitaabkaasaan rumaysannaa waa min cindi illaah ilaahaa soo dejiyey qur-aankan ilaahay waa ku sheegay subxaana wa tacaala kadalika alinjiil allah wuxuu ku soo dejiyey calaa ciisa waa rumaysanaa waa kitaab min cindi illaah laakiin ka laasimi mayso injiilka nasaarada hadda ay haystaan ay bedeleen oo taxriifiyeen dhammaantii inuu yahay min cindi illaah bal waxaa ku jira wax badan oo ilaahay uusan soo dejin subxaana wa tacaala oo ayaga been abuurteen oo ayaga ay samaysteen ay ku ciyaareen laakiin waxaan rumaysannahay injiilkii lagu soo dejiyey calaa ciisa calayhi salaatu wasalaam waxaan la rabaa marka aliimaan bijamiici lkutub kutubta dhammaantood in la rumeeyo ma aha qur-aanka keliya inaad rumaynayso waa inaad kutubta dhan rumayso kutubtaasi kuwa magacyadooda noola sheegay biasmaa'ihim baan ku rumaynaynaa sida towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kutubta la midka wixii aan magacyadooda noola sheegin oo kutubtii alla uu soo dejiyaana guud ahaan waxaan rumaysannahay kitaab walbuu ilaahay soo dejiyey calaa rusulihi uu ku soo dejiyey jumlatan maxaa yeele noolama tafsiirin oo magacyadooda noolama sheegin kuwaas jumlatan loo rumaynayo aliimaan bikutubihi waxyaabahaasoo dhanaa soo gelaya waana min arkaani aliimaan in la rumeeyo bijamiici kutub illaahi caza wajal wa rusulihi iyo rususha allah in la rumeeyo rususha allah in la rumeeyo dhammaantood laga soo bilaabo min nuux calayhi الsalaatu wasalaam ilaa muxamed calayhi الsalaatu wasalaam ila nuux wuxuu ahaa awal rusul ilaa ahli اlardi rususha alla uu soo diray iyo ambiyada alla uu u waxyooday dhammaantood waa rumaynaynaa rasuul walbaahina waa nebi laakiin nebi walba rasuul maaha kullu rasuulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasuul sababtoo ah rasuul ma noqon karo hadduusan nebi ahayn laakiin nebi waa suuragal inuu noqdo asagoon rasuul ahayn ahlulcilmiguna waxay aada iskugu khilaafaan alfarqu bayna alnabiyi waalrasuul maxaa farqiga udhexeeya rasuul iyo nebi qoloba waxbay sheegta laakiin qowlka ugu raajixsan ee shaykhu lislaam ibnu taymiyana uu rajaxay fii kitaabihi annubuwaat waxa weeye in la yidhaahdo rasuulka waxaa la yidhaahdaa man arsalahu allahu caza wajal ilaa qowmin mukhaalifiin waa midka alla uu soo diray qolo mukhaalifiina oo xaqa diiday ka hor yimi midka loo waxyoodo oo alla uusan u dirin qolo mukhaalifiina ee dhex jooga maalan dad muwaxidiina ama mu'miniina kuwaasna wax u sheegaya laakiin aan mukhaalifiin ilaahay u soo dirin waxaa la yidhahdaa nebi aadam calayhi salaatu wasalaam waa nebi laakiin rasuul maaha maxaa yeele aadam ilaahay waa u waxyooday nabiyullaahi aadam laakiin qolo mukhaalifiina miyaa loo diray aadam looma dirin qolo mukhaalifiina laga soo bilaaba aadam ilaa qowmi nuux lagu yimaado dhammaan dadkii wakhtigaas ku jiray ama inta zamankaas noolaa waxay ahaayeen dad muwaxidiina aadam iyo nuuxna waxaa u dhaxeeyey casharata quruun toban qarni baa u dhexaysay bayna aadam wa nuux waxaa ahaa waxaa ku jira casharata quruun toban qarni macnaheedu waxa waaye kun sano ayaa u dhexeeya aadam iyo nuux kunkaas sano dadkii noolaa kulluhum cala tawxiid waxay ahaayeen cala tawxiid muwaxidiinay ahayn dhammaantood idan aadam calayhi salaatu wasalaam qolo mukhaalifiina looma dirin laakiin nuux calayhi salaatu wasalaam maxaa loo diray markay soo baxeen qolooyin ilaahay keyrkii caabudaya ee ku fidnoobay sawiradii dadkii saalixiinta ahaa oo ay sawireen kadibna halkaa ay ka caabudeen ay caabudeen dadkii saalixiinta ahaa markaasaa alla nuux soo diray nuux waxaa loo soo diray qolo mukhaalifiin oo mushrikiina walidaalika waa awalu rusuli ilaa ahli lardi xadiid shafaaca waxaa ku jirtay markay umma dadku u yimaadaan inay leeyihiin anta awalu rusuli ilaa ahli lard ishfac lanaa ilaa rabbik rabbigaa nooga shafeec awalu rusul ilaa ahli lard marka rasuul walba iyo nebi walba waan rumaynaynaa jamiicu alambiyaai wاlrusul waa inaan rumayno rumayntooduna waxay u qaybsamaysaa sida kuwa hore u qaybsameen kuwa noolaga qisooday iyo kuwa noolaga qiso inta noolaga qisoodana waa rumaynaynaa biasmaa'ihim intuusan alla ka warramin magacyadoodana jumlatan baa un rumaynaynaa mana kala saareen laa nufariqu bayna axadi min rusuli kala saari mayno axad rususha ilaahay ka mid ah in la kala saaro rususha alleh iyo kutubta allah subxaana wa tacaala oo la yidhaahdo rasuulkaanna waa rumaysanahay rasuulkaanna ma rumaysni waa kufriyo gaalnimo qofkii hal rasuul ku gaaloobana faqad kafara bijamiici alambiyaa ambiyada dhammaantoodu ku gaaloobay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina yakfuruuna biاllahi wa rusulih ويuرiidun أn يfرquu byn الlahi وrسuلh ويquluuna نؤmiن ببعض ونكfر ببعض ويuriiduuna أn yتkhiduu byn ذlika سabيila muxuu ku sifeeyey markaa ulaaئika hum اlkaafiruuna xaqan gaalada dhabtaa waa kuwaas wy yaa waayo kuwaasi gaalada dhabta alla uu ku sheegayo waa kuwa raba inay kala saaraan allah iyo rusushiisa oo ay yidhaahdaan nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin qeybna waa rumaynaynaa qeybna waan ku gaaloobaynaa wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila waxayna doonayaan inay meeshaasi wado dhexe ka samaystaan in rususha lagu wada gaaloobo iyo in la wada rumeeyo meel u dhexaysay rabaan inay dariiq ka dhigtaan oo yidhaahdaan bacdina waa rumaysannahay bacdina ma rumaysnin alla wuxuu yidhi kuwaasi waa gaalo dhaba ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan idan kufaar waayo hadduu qofku yidhaahdo aniga waxaan rumaysanahay muusa calayhi salaatu wasalaam waa rasuul min alla uu soo diray waa kaliimu raxmaan towraadna waa rumaysanahay laakiin aniga ma rumaysni muxamed sala allahu calayh wasalam muslim miya qofkaasi laa shaka waa kaafir waa gaal hadduu muxamed rumeeyo rasuulka muxamed calayh salaatu wasalaam hadduu rumeeyo laakiin uu yidhi aniga ciisaan ku gaaloobay iyo muusana waa kaafir waa gaal muslim maaha hal rasuul in la beeniyo iyo dhammaantood in la beeniyaa waa isku mid xukunka sharciga farqi ma leh walidaalika qur-aanka waxaad arkaysaa allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayo qowmu nuux iyo ummadihii horreeyey wuxuu ku sifaynayaa inay rusushii ku gaaloobeen kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin mursaliin miyay ku gaaloobeen mase rasuul waaxid ay ku gaaloobeen hal rasuulay ku gaaloobeen laakiin maadaama hal rasuulkii nuuxahay ay ku gaaloobeen waxaa laga soo qaaday rususha dhan inay ku gaaloobeen markaasuu yidhi alla kadabat qowmu nuuxin almursaliin qowmu nuux waxay beeniyeen rusushii mursaliintiiyay beeniyeen ma aha nuux keliya aliimaan birusul illaahi caza wajal waa min arkaani liimaan rususha alla dhammaantood waa in la rumeeyo waa in la rumeeyo waxaa soo gelaya in la rumeeyo inay yihiin macsuumiin kuwa ilaahay ilaaliyey subxaana wa tacaala oo laga ilaaliyey min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ambiyadu waa ka dhowrnaayeen ilaahaa ka dhowray kamana dhici jirin dunuubta waaweyn macsuumiinay ka ahayd ilaaha ka dhowray subxaana wa tacaala laakiin dunuubta yaryar sakaa'iru dunuub kama ahayn macsuumiin oo way dhici karta inay ka dhacdo laakiin kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn ilaahay waa ka xafiday dunuubta yaryarna labaa loo kala qaaday radaa'ilu sakaa'ir iyo kuwa aan ahayn radaa'ilu sakaa'ir radaa'il bimacnaa waa jamcu radiila waa dunuubta liidata ee yaryarka ah kuwa liidata ee yaryarkaana ambiyada kama dhacdo laakiin waxaa ka dhaci kara ama ay suuragal tahay inay ka dhacaan waa kuwa aan liidan ee haddana sakaa'ir ee dunuub yaryar ah dunuubta waaweyn macsuumiinay ka ahaayeen cismatu lambiyaa waa in la rumeeyo inay ambiyadu ahaayeen macsuumiin kuwa ilaahay xafiday ilaahay dhowray subxaana wa tacaala in la jeclaado ambiyada waxay soo gelaysaa aliimaan birusul jamiicu alambiyaa waa in la jeclaado la ixtiraamo la karaameeyo laga ilaaliyo dacni iyo cay iyo wax ka sheegida ambiyada maxaa yeele waa kufri iyo gaalnimo qofkii rasuul rususha ka mida la colloytama ama caaya ama wax ka sheega waa kaafir man kaana caduwa lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaal fa ina allaha caduwun lilkaafiriin wa malaa'ikatihi wa rusulihi man kaana caduwan lilah qofkii ilaahay cadow u ah oo alle cadow ka dhigta iyo allah malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo mika-iil fa ina allaha caduwun lilkaafiriin maxaa loo dhihi waayo fa ina allaha caduwun lahum alla kuwaasi cadowba u yahay in la caddeeyo xukunkooda darteed ayaa waxaa loo yidhi lilkaafiriin oo waxaa la caddeeyey inay kufaar yihiin oo gaalo yihiin qofkii malaa'igta mid ka mida cadow ka dhigtana waa sidaas oo kale yahuuddu waxay dhihi jireen markii jibriil loo sheego daaka caduwuna min almalaa'ika kaasi waa cadowgeenna bay yidhahdeen malaa'igta ka mid a markuu nabiga ay ku yidhahdeen yaa kuu yimaada oo kuu waxyooda oo waxyiga alla xaggii kaaga keena wuxuu yidhi jibriil markaasay yidhahdeen daaka caduwuna min almalaa'ika allah waa naqdiyey subxaana wa tacala wuxuuna sheegay inay gaalo yihiin kuwaas cadowga ka dhiganaya allah iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo mika-iil jibriil iyo mika-iil soo malaa'igta kama mid ahan haddana si gaar aha loo xusay alla wuxuu yidhi fa ina allaha caduwun lilkaafiriin qaala raximah llah waqabuulu maa nataqa bihi kitaabu llah madhabka ahlusunna waljamaaca waxa weeye wa qabuulu maa nataqa bihi kitaab ullah iyo in la aqbalo wixii kitaabka alla uu ku dhawaaqay kitaabka alla wuxuu ku hadlay in la qaato la aqbalo waayo madhabka ahlusunnaha wamaa saxat bihi riwaaya iyo wixii riwaayaddu ay ku ansaxday can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam laga wariyo inay aqbalaan oy qaataan wixii qur-aanku ku dhawaaqay nabigana ka sugnaaday waa madhabka ahlusunnaha laa macdila camaa warada bihi riwaayadaha dabacaadka qaar waxaa ku jira laa nacdilu yacni ka leexan mayno laa macdila ka leexasho ma lahan camaa warada bihi wixii ay ku soo arooreen kitaabka iyo sunnada lagama leexdo walaa sabiila waddana ma jirta buu yidhi ilaa raddihi loo maro radinta kitaabka iyo sunnada caqiidada ahlu sunnaha waxaa waaye qur-aanka iyo sunnada saxiixa wixii ku yimid in la aqbalo oo waxaa caqiidadooda ka mid a inaan laga leexan karin kitaabka iyo sunnadii wixii ku soo arooreen ku yimaadeen ay la yimaadeen walaa sabiila ilaa raddihi mana jiro waddo loo maro radinta kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada saxiixa wixii ku yimid dariiq celintooda loo mari karana ma jiro bal waa in la yidhahdo samicnaa wa atacnaa waan maqalnay waan adeecnay sidaasayna ahaayeen أصxaabu الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm xadiid abi hurayra markii ay soo degtay qowl اllahi عaزa wajal lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlأrضi wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bih اllah shaqa dalika calى اlmuslimiin muslimiinta arrintaasi way dhibtay aayaddaani muslimiinta culaysi ku noqotay maxaa yeele aayadda waxaa ku jira allah uu leeyahy subxaanaه wa tacaala haddii aada muujisaan iyo haddii aada qarisaanba macnaha wixii aad damacsan tihiin haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaanba yuxaasibkum bihi llah ilahay waa idinku xisaabinaya wixii la muujiyey la garay laakiin wixii la qarsaday ee qalbiga ku jiray haddii la yidhaha waa la isku xisaabinayaa waa arrin culayskeeda leh culays weynay ku noqotay saxaabada nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayagoo arrintaa ka sheeganaya waxay yidhahdeen yaa rasuula allah kullifnaa min alacmaali maa nutiiq rasuulka ilaahayo xagga acmaasha waxaana lagu kalifay waxaan awoodi karno salaadii soomkii zakadii jihaadkii xajkii waxyaabahaasana lagu kalifay waana awoodnaa inaan la nimaado waqad unzila calayka aayatun walaa nutiiquha waxaa lagugu soo dejiyay yidhahdeen hadda aayad mana awoodno aayaddaas annaga inaan ku dhaqanno aayaddan culaysay nagu tahay wixii hore o dhan waan awoodi karnay laakiin aayaddaani awooddeeda ma lihin waa canaantay nebiga calayh isalaatu wasalaam markay saxaabadu hadalkaa yidhaahdeen rasuulku waa canaantay wuxuu yidhi aturiiduuna an taquuluu kamaa qaala ahlu lkitaabayn samicnaa wa casaynaa ma waxaad rabtaan inaad tidhaahdaan sida yahuud iyo nasaara ay tihi waa maqalnay oo waan caasinay ma saasaad rabtaan inaad tidhaahdaan bal quuluu samicnaa wa aacnaa iska dhaaf inaad tidhahdaan samicnaa wa casaynaa waxaad tidhaahdaan waan maqalnay waana adeecno waan hogaansanay dha saxaabada ridwaan ullaahi calayhim hadalkii nabiga waa qaateen waxayna yidhahdeen samicnaa wa aacnaa waa hogaansameen waa isdhiibeen markay imtixaanka ku guulaysteen ilaahay waa nasakhay aayaddaas xukunkeedu waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay aayaadka ka dambeeya laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha lahaa maa kasabat wa calayha ma ktasabat ilaa aakhiri aaya shaahidka waxaa waaye markay yidhaahdeen laa nudiiquha nabiga calay salatu salaam waa canaantay waxaa laydinka rabaa buu yidhi inaad tidhaahdaan samicnaa wa aacnaa waana hogaansameen caqiidatu ahli sunna marka waxaa waaye in la hogaansamo oo kitaabka alle iyo sunnada nebiga loo hogaansamo oo caqli iyo ra'yi aan laga horkeenin diinku ra'yi ma ahan way ila tahay maaha waxaa cajiiba dadka qaar markii xadiidka iyo masalada sharciga loo sheego oo adilada loo akhriyo ayuu leeyahay laakiin aniga waxay ila tahay warkaaga yaa wax ku falaya adiga mar haddii xadiid nebi la sheegay aayad qur'aana la sheegay warkaagu qiimo ma lahan waana la waxaana la yaab laba inaad heerkaas isla joogto mar xadiid la sheegay inaad tiri aniga waxay ila tahay adigu maxaa tahay adugu mar rasuulaa tahay yaa kusoo dirsaday waa war aad iyo aad qalad u ah inaad tirahdo waxay ila tahay iyo aniga saas uma arkay iyo aniga waxaa ila haboon meesha laga hadli maayo adduunya laga hadli maayo wax markay diin yihiin kitaab iyo sunna loola noqdo hadday yihiin wax ku saabsan adduunyo ku saabsan iyo sida adduunya loo dhaqaayo antum aclamu biumuuri dunyaakum saasuu yihi nabig alay salaatu wasalaam adinkaa ku aqoon badan umuurihiina adduunyada laakiin sharciga waa in sharciga looga dambeeyo low kaana addiinu bira'yi lakaana asfala alkhufi wlaa bilmasxi min aclaa diinku hadduu ra'yi yahay khufeynka khufeynka waa mar dhowaan soo marnay abu shujaaca khufka in hoos laga masaxo ayaa ka owlaasn ka owleysnayd buu in kor laga masaxo caqliga haddaan u laaban khufeynka waa lagu socdaa sooma xagee wasaqdu qabataa ma kor mase hoos hoosee wasaqdu qaban og tahay haddii caqligeenna aan u noqonno eena la yidhahdo bal caqligiina fiiriya ma koraa la masaxayaa mase hoos markiiba waxaan la soo boodi lahayn waa in hoos la masaxo maxaa yeelay hoosaa wasaqdu u badan tahay laakiin diinku ra'yi maaha sharcigu wuxuu amray khufeynka in dusha laga masaxo oo aan hoos la masixin diintu ra'yi maaha diintu waa itibaac waa raacid kitaabka iyo sunnada la dabagalo la raaco walidaalika ibnu cabaas radia allaahu canhu markuu inta masaa'il sheegay ama xadiidkii nebiga hadalkii keenay calayh isalaatu wasalaam ayaa dadka qaar waxay yidhaahdeen abubakar iyo cumar waxay yidhaahdeen sidaa iyo sida waxay ku mucaaradeen xadiidkii hadal abubakar iyo cumar waa xanaaqay ibnu cabaas markaasuu wuxuu yidhi aaraakum satuhlakuun waxaan idiin arkaa buu yidhi inaad halaagsami doontaan adinku dariiqaad ku socotaan waa dariiqaad ku halaagsamaysaan aquulu qaala rasuulu llah wa taquuluuna qaala abuu bakrin wa cumar waxaan idin leeyahay rasuulkaa yidhi markaasaa i leedihin abubakar iyo cumaraa yidhi abubakar iyo cumarna waad ogtihiin meeshay ummadda ka joogaan abubakar waa afdalu hadihi lumma bacda nabiy calayh isalaatu wasalaam laakiin ibnu cabaas wuxuu leeyahy marba haddii rasuulka la sheegay maxaa hadal abubakar loo keenaya maxaa u malaynaya dadka ka dambeeya hadalkooda marka haddii hadal abubakar iyo cumar la leeyahay yaan la barbar dhigin xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam min baabin awlaa dadka ka dambeeya hadalkooda inuusan aan la barbar dhigaynin caqiidada ahlu sunnaha marka waxaa waaye in la aqbalo wixii kitaabku ku dhawaaqay iyo sunnada saxiixa wixii ku yimi laa macdila camaa warada bihi waxay ku la soo arooreen kitaabkii sunnadu ay la yimaadeen meel looga leexanayo ma jirto walaa sabiila ilaa raddihi mana jirto dariiq lagu radin karo oo lagu celin karo id kaanuu maxaa yeele waxay ahaayeen ma'muuriina ahlusunna waljamaca waxa weeye ma'muuriina kuwa la amray biitibaaci alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada raacidooda madmuunan lahum xaal loo ballan qaaday oo loo damaano qaaday alhudaa hanuun fiihimaa kitaabka iyo sunnada dhexdooda laa shaka hanuunia loo ballan qaaday oo nebiga calayi isalaatu salaam wuxuu idhahday taraktukum maa in tamasaktum lan tadiluu bacdii abadan waa ballanqaad waxaan idinkaga tegay shay haddaad ku dhegtaan weligiin aadan lumaynina shaygaasi waa maxay wuxuu yidhahda waa kitaabka alleh faxaha calaa kitaabi illahi waraqaba fiih kitaabka alla dadka ku booriyey ku dhiirogeliyey sunnada nebiguna hadda waa qariinulkitaab kitaabkay la socotaay oo kalama haraan waxaa loo ballan qaado marka loo damaano qaaday alhudaa fiihimaa hanuunka kitaabka iyo sunnada dhexdooda inuu ku jiro oo hadday kitaabka iyo sunnada raacaan ay hanuunayaan mashhuudan lahum xaalay yihiin kuwa looga markhaati kacay bianna nebiya hum nebigooda yahdii ilaa siraatin mustaqiim inuu dadka ku hanuuninayo waddo toosan muxadiriina xaalay yihiin kuwa ka digaya fii mukhaalafatihi mukhaalafada nebiga la khilaafana waxay dadka uga digayaan inay ka dhalanayso alfitnata fitno waalcadaab alaliima iyo cadaab xanuun badan ahlu sunnuhu waxay dadka uga digayaan mukhaalafada nebiga inay ka dhalanayso ama ay keenayso fitna iyo cadaab aliim oo xanuun badan ma ra'yigoodii wax arrintaasi mase waa waxay ka qaateen kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnaday ka qaateen falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxay ka digeen marka mukhaalafada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay ama ay keenayso fitna iyo cadaab mu'lima oo aada wax u xanuujiya qaybtan marka sheikha raximahullah wuxuu ku cabiray sida ahlu sunnaha ay u yihiin kuwa raaca sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam maxaa yeele ahlu sunna waxaaba loogu magacaabay waa litibaacihim sunna raacitaanka sunnada ay raacayaan caqli iyo ra'yina kama hor keenaan xadiidka hadduu sugnaadana way qaataan oo ma khilaafaan waxaana la rabaa qofka muslimka ah hadduu xaqdoon yahay oo xaq raadinayo in marka hore hawo uu meel iska dhigo hawo iyo nin jeclaysi iyo dad gaaroo asiga la weyn uu si gaara u rabo waxaasoo dhan meel iska dhig adilada waxaa la rabaa inaad ku fiiriso bicayni اlinsaaf laba indhood inaad ku fiirisaa la rabaa ee looma baahno ilweersha inaad ku fiiriso oo xarafkiiba laba xaraf kuu noqdo oo xaq iyo baadilka iskaga kaa darsoomo looma baahna indho furan caafimaad qaba si fiican aad wax ugu fiirsanayso qasdigaaguna uu noqdo meel walbo xaqa jira inaad aado meel walbo xaqa jira inaad raacdo maxaa yeele xaqu waa daalatu lmu'min qofka mu'minka waxa ka maqan uu raadinayo waa xaq laakiin hadday hawa kugu jirto waana dadku say u badan yihiin ilaa qof ilaahay u naxariistay maahan hadday hawa kugu jirto ama nin gaarahood jeceshahay uu jiro waxaad jeceshahay mar walba daliilku inuu asiga la jiro xadiid asiga uu daliishanaya waa daciif markii la yidhahdo qalbigaa ku xanuunaya ma rabti in la yidhah waa daciif waxaad isku dayaysaa inaad wax u jaafjaafto hadduu daciif yahay xataa oo wax u raaraadiso si xoogaa un la yidhaha awood yaruu leeyahay si aad u daliishato imaamka aada aaminsan tahay ama aada raacsan tahay ka ka soo horjeedana hadduu xadiid saxiixa daliishado waxaad isku dayaysaa inaad daciifiso oo aad tira xadiidkaani waa daciif yaa ka hadlay hala raajo wax daciifi hala raadiyo arrintaasi hawaa meesha ku jirta marka tacasub iyo taqliidaa kugu jira tacasub iyo taqliid ma banaana waa in qasdigaagu yahay markaa xadiidka raadinayso haddii daliil aada hesho daliilkaasina uu kuu caddaado waxa uu daliilku yahay inaad raacdo waxaad aaminsanaa jirta hadduu daliilka khilaafo maxaa lagaa rabaa inaad daliilka raacdo maaha inaad dhahdo saasaan aaminsanaa jirnay weligeenaan saas ahayn abkaabaan ka soo gaarnay haddaad baadi abkaab ka soo gaarta daliilkuuma ahan lakin waxaa rabaa inaad xaqa raacdo haddaa ilaahay xaqa ku garansiiye subxaana wa tacaala raac almucalimi raximah llah hadda ka horna hadalkiisa mar waa idiin sheegay kitaab wuxuu leeyaha la yhaahdo alqaa'id ilaa tasxiixi alcaqaa'id caqiidaduu ka hadlaya mucalimiina waa imaam muxadida wuxuu aada ugu dheeraaday inuu ka hadlo tacasubka qarsoon ee nufuusta bani aadamka in badan ku jira markaan le markuu leeyahay tacasub qarsoon waxaa jira tacasub daahira laakiin kan daahirka waxaa ka daran midka qarsoona nufuusta ku jira tusaalooyin badan uu keenay wuxuu yidhahda maalan xadiidka markaad raadinayso sixadiisa iyo dacfigiisa haddii inuu daciif yahay markaad aragto maalan xadiidkan imaamkaaga ama madhabka u nisba sheeganayso ayaa daliishanaya markaasoo kale muxuu jecel yahay qofkaasi in xadiidka saxiix noqdo haddii wuxuu yidhi markaad xadiidka baarayso inuu xadiidka saxiix yahay markaad ogaato haddaad faraxdo mutacasibaa tahay haddaad ku faraxda keliya inuu saxiix yahay markuu daciif yahana aad ka dhaxdo oo tirahda xadiidka maxaa loo daciifiyey tacasubaa kugu jira haddii markaad aragto imaamkaaga daliilka uu daliishanaya inuu qawi yahay farxadi ku galayso imaamka kale markuu daliishanayo hadduu qawi yahana xoogaa naxtin ay kaa gelaysana mutacasibata waa in cudurkaas iska daaweysu leeyahay waa ku hayaa cudurka waa ku hayaa waxaa la rabaa buu leeyahay markaa xadiidka raadinayso inay iskugu kaamid yihiin inuu saxiix yahay inuu daciif yahay hadduu daciif yahana waa ka tegaysaa hadduu saxiix yahana waa ku dhaqmaysaa waxaa iskugu waxaa kuu siman masaladan sidaad aaminsan tahay inay raajix tahay iyo sida kale inay raajix noqoto waa inay isku mid kuu noqdaan markaad baarayso markaasaa cadaalad wax u baari kartaa markaasaa si cadaalad wax u raadin kartaa waxaa jira marka dad badan oo isku dayaya axaadiidta saxiixadaha nebiga ka sugan inay daciifiyaan tusaale xadiidka ku jira fii saxiixi muslim ee mucaawiya min alxakam markii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo gabadhii jaariyadda ahayd itixaamay muxuu ku yidhi ayna allah allah aaway buui qaalat fi samaa ilaahay samaduu jiraa bay tiri samaduu alla ku sugan yahay markaasuu yidhi man ana waxay tihi anta rasuulu llah nabi wuxuu yidhi ictiqhaa fa inahaa mumina actiqhaa xorey fa inahaa mu'mina ashaacirada iyo mucadilada guud ahaanba waxay yidhahdaan ilaahay ayna lagama cabiro markii laga hadlayo ayna allah lamaba yidhaahdaba laa yuqaalu ayna ayna lama yidhaahdo oo nabigaaba yidhi calayh isalaatu wasalaam maya waxay dhaheen riwaayad kalaa jirto oo bayhaqiyaa soo saare oo bayhaqi riwaayaddiisa waxay leedahay atashhadiina an laa ilaaha ila allah nabigu wuxuu ku yidhi ma qiraysaa laa ilaaha ila allah markaasay tiri nacam hawada fiiri riwaayad bayhaqi ku jirta maxaa u baahigeliyey asoo haya riwaayad saxiix muslim ku jirta waxayna qirsan yihiin ayaga laftirkoodu in saxiixu muslim uu yahay martabada labaad xagga kutubta xadiidka way qirsan yihiin inuu martabada labaad yahay oo bukhaariga kusoo xigo haddiise labada riwaayad iskhilaafaan la jamcin waayo yaa raajixa labada riwaayad riwaayada fi saxiix ku jirtaa ka raajixsan midda khaarija saxiix ku jirta waxa u carariyey ee gaarsiiyey inay bayhaqi ka soo raadiyaan atashhadiina an laa ilaaha ila allah waa hawan lafta ku jirta waay ay isku dayayaan xadiidkaas inay uga hortagaan inay uga hor yimaadaan xadiidkaas saxiixa ah oy u dhowowdo qaacidadooda ah laa yuqaalu ayna ayna lama yidhaahdo taasay intaasay rabaan inay ku gaaraan kuna inkiraan culuwiga allah subxaana wa tacaala ee inu carshigiisa ka sarreeyo ayaguna markay rabaan inay daliil adilada ka mid a ay dabcaan inay u daliishadaan caqiidadooda faasidka ah luuq walbay u galayaan siday yani iskugu dayi lahaayeen in daliilkaasi ay yidhahdaan anagoo daliil noo yaha xataa hadday la gasho nin nasraaniya gabagiisa inay soo cuskadaan ama ay daliishadaan waa daliishanayaan oo qur-aankii sunnaha hataa uga tegayaan hawadu waa dhibaato qofkuna hadduu hawadiisa u hoggaansamo waa baadiyoobaya laa shaka inuu lumayo waxaa la rabaa hawadaadu inay noqoto tabac ay u noqoto kitaabka iyo sunnada caqiidada ahlu sunnaha waa sidaa masaaishan caqiidadeena soo maraysana waa inaan u fiirsanno si aan u noqonno dad ahlu sunnaha oo dhaba waa inaan ku dhaqanno caqiidada ahlu sunnaha kitaabka iyo sunnada in loo hogaansamo waxaad aaminsanayd hadday ka hor yimaadaan kitaabka iyo sunnada ilahay uga toobadkeen waxaad ku jirteen kitaabka iyo sunnada raaca u hoggaansan qabuulu maa nataqa bihi kitaab ullah caqiidada ahlu sunnaha waxa waay in la aqbalo wixii kitaabka alla uu ku dhawaaqay wamaa saxat bihi riwaaya can rasuuli illah saas waa caqiidada ahlu sunna wamaa saxad maxaa ku baxaya waxaan ansixina ku baxaya sida axaadiida daciifada kuwaas laguma dhaqmo mana bannaana in lagu dhaqmo mana bannaana in labiga loo tiiriyo axaadiis daciifa ah ilaa maca bayaani dacfi ilaa ayadoo dacfiga la caddaynayo aad leedaha waa daciif mooyaane inaad iskaga tiirisa xataa kuma bannaana oo tirahda qaala rasuulu llah xadiiaan jirin aada akhriso ama aan sugnayn laakiin wixii sugan ee axaadiida meel looga leexan kara ma laha waxaa jira qolooyin caqlaaniyiin ah caqlaaniyiin bimacnaa caqligooda ayay wax ku xukumaan markaasi axaadiid saxiixa ah oo qaarkood bukhaariya muslim ku jira waxay uga hortageen ama ay ku buriyeen caqliga awgii caqligaa diidaayana wax kale waa waaya caqligaa diidaaya waxaa ka mid ah xadiidkii ku saabsanaa malakulmowt iyo muusa qisadii dhex martay nabiy llaahi muusa calayh isalaatu wasalaam waxaa u yimid malakulmowt markaasuu damcay inuu ruuxdiisa qaado markaasna isku muusan sheegin inuu malakulmowt yahay suurad qof caadi ugu yimid muuse hadda naftiisuu difaacay oo malakulmowtkii ayuu dharbaaxyo ku gooyey kadib alla ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u noqday sida xadiidka ku timid muusa waxaa la yidhi dac yadaka matna thawr muuse gacantaada waxaad saartaa dibi dushiisa gacantaada saar dibigaada markaa gacantaada dul saarto inta timaahi gacantaadu ay qariyaan oo sanawaada had leedahay le gacan markii la saaro tin walba hal sanay ka dhigan tahay markaasuu yidhi uma maadaa yaa rab kadibna ilaahayow maxaa ku xiga maxaa ka dambaynaya sanawaadkaas markaasaa la yidhi uma almowt kadibna waa geeri markaasuu yidhi alaana idan haddii mar walba geerida aan la hurayn haddaan diyaar ahay buu yidhi haddaba ha laga qaado ruuxda xadiidku waa xadiid saxiixeynka ku jira oo nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam caqlaaniyiintu waxay yidhaahdeen see suuragal u tahay inuu muusa malakulmowt dharbaaxo suuragal maaha waxaan caqliga geli maayo caqliga geli maayo waxay u diideen bimujarad hawadooda iyo caqligooda inaysan fahmi karin oo aysan qaadan karin kitaabna uma cuskan radinta arrintaa ay radiyeen sunno nebina umaysan cuskan taasu diin miya caqiidatu ahli sunna ma sidaasa kaasoo kale hadduu yidhahdo aniga waxaan ahay qof min ahli sunnaan ka tirsanoo caqiidatu ahli sunnaan aaminsanahay waxaa laleeya waa beenta haddaad ahlu sunno tahay waxaad aqbali lahayd kitaabka iyo sunnada wixii ku yimid jumlatan wa tafsiilan waa inaad aqbasho wada qaadato oo aad tirahdo samicnaa wa aطacnaa sida ay ahaayeen aimatu salaf arrimahan marka ku saabsan kitaabka iyo sunnada iyo itibaacooda culammada salafku aad iyo aaday uga hadleen in lagu dadaalo itibaaca kitaabka sunnada in aad iyo aad loogu dadaalo waxaa jira ahar imaamu maalik raximahullah iyo nin dhex maray hadal dhex maray imaamu daari lhijra nin baa u yimid imaamu maalik markaasuu yidhi min ayna uxrimu xaggeen ka ixraamanaya waxaan rabaa inaan xajiyo ama aan cumraysto xaggeen ka ixraamanaya qaala min xayu axrama rasuulu llah sala allahu calayh wasalam waxaad ka ixraamanaysaa buu yidhi meeshii nebi moxamed ka ixraamtay calayhi salaatu wasalaam fa acaada calayhi miraaran ninkii dhowr jeeruu ku celceliyey min ayna uxrim qaala wuxuu yidhi maalik qaala wuxuu yidhi ninkii fain zidtu calaa dalika arrinkaas haddaan ka siyaadiye ka war meeshii nebiga ka ixraamtay meel ka horaysa haddaan ka ixraamto oo intaan meeshii nebiga ka ixraamtay la gaarinba aan ixraamka bilaabo oo yani ziyaado aan ku darsado ka waran qaala wuxuu yidhi maalik falaa tafcal ha samaynin sidaa fa innii akhaafu calayka alfitna fitnaan kaaga baqayaa wax ziyaada ha ku darin fitnaan kaaga baqayaa qaala wamaa fii haadihi min fitna wax fitnaa kuma jiraan buu yidhi arrinkan innamaa hiya amyaalun asiiduhaa waa dhowr meel oon ziyaadiyey buui innamaa hiya amwaalun amyaalun asiiduhaa waa dhowr meeloon ziyaadiyey dhowr meeloon ku daray maxay dhibaysaa maxaa fidnaaho ku jira wax dhibaataa ma laha waaba ajar dheeraad ahe haddaan dhowr meeloo ziyaado aan ku darsaday qaala maalik wuxuu yidhi fa ina allaha yaquulu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna allah wuxuu leeyahay ha ka digtoonaadaan kuwa amarka nebiga khilaafaya in fidna asiibto marka khayr kuma jiro ee fidnay kuu tahay buu hadda ka horna waxaan soo marnay ama aan sheegnay aharkii saciid ibn musayab asaana ku khatimayaa ninkii afarta ragcad tukaday labadii ragco ragcatay ilfajri ee sunnada ahayd ayuu afar ka dhigay ninkaasi sunadii sooma khilaafin sunadii u khilaafay saciid musayabaa ku qabsaday markaasuu yidhi khaalafta sunna sunadii a khilaafta buu yidhi laba ragcaa lagaa rabay markaasuu yidhi ayucadibuni allahu caza wajalla cala asalaa ilaahay subxaana wa tacaala ma inaan tukado ugu cadaabaya meeshii laba laga rabay haddaan afar ragca tukada ilaahay ma salaad dheeraadoon tukado ugu cadaabaya waaba cibaadeen markaasuu yidhi laa ilaahay kugu cadaabi maayo salaad aad tukatay inamaa yucadibuka cala almukhaalafa mukhaalafada sunnada ayuu ilaahay kugu cadaabayaa salaadaa tukata ilaahay kugu ciqaabi maayo mukhaalafada rasuulka aada khilaaftaa lagugu ciqaabaya marka aniga waxaan waa camal khayr iyo waa iska ziyaadsanaya iyo waa badsanaya ma jirto waa inaad sunnada nebiga raacdo calayh isalaatu wasalaam oo aadan ka siyaadin kana gaabin waxaadna ogtihiin xadiidkii anas saddexdii nin ee acmaasha ku tarax tegay ee yidhi rasuulka ilaahay acmaashiisa yani acmaasha nebiga yaraysteen waxay yidhahdeen rasuulka alayh isalaatu wasalaam afar allahu lahu maa taqadama min dambi wamaa taahar mid wuxuu yidhi aniga waa soomaya ma afurayo mid wuxuu yidhi aniga dumar ma guursanayo mid kale wuxuu yidhi aniga habeenkii o dhan aan taagnaanaya ma seexanayo acmaasha saalixadaan ku dadaal nimankaa niyadooda waa wanaagsan tahay soo ma nin walba camal khayrigu rabaa inuu sameeyo oo cibaadada u tafaruqo laakiin muxuu nebigu ugu jawaabay calayh isalaatu wasalaam amaa ana fa asuumu wa uftiru aniga waan soomaya waa afuraya wa aquumu wa anaamu waan kacaya oo habeenkii waqti ka midaan tukanaya waqti ka midana waan seexanaya wa atasawaju nisaaa dumarkana waan guursanaya faman raqiba can sunnatii falaysa minii bannaanku iga maray buu yihi qofkii sunnadeeda diida qofkii sunnadeeda iska naca falaysa minii sunnadeeduna waa dariiqaas marka aniga waa iska badsanaya maa cibaadadu waa tawqiifiya tawqiifiya maxaa loola jeedaa ra'yi iyo caqli boos ugama furna waa itibaac iyo in nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin